maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in ay dhowaan bilaabi doonaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab kuwaas oo lagu saarayo gebi ahaanba deegaanada ay ka joogaan maamulka gaashaanla sare cabdulaahi aadan xuseen abaanduulaha ciidanka xoogga qaybta kow iyo labaatanaad oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay wadaan qorshe ka dhan ah sidii deegaanada galmudug looga saari lahaa al-shabaab abaanduulaha ciidanka xoogga qaybta kow iyo labaatanaad gaashaanla sare cabdulaahi aadan xuseen ayaa sidoo kale sheegay in ay in ay ciidanka galmudug ay hadda haystaan tababar dhammaystiran oo ay kula dagaalamaan ay kula dagaalamaan al-shabaab waxa weeye waa dugdiskii xeryihii ciidanka mushaarkiina waa qaadannaa ilaahay ha u barakeeyo waana rajaynaynaa in aan helno siyaado oo naloo kordhiyo waan rajaynaynaa ciidamadana aad iyo aad u anfacay waxayna diyaar u yihiin howlgallada ee, inay gutaan qarankooda cadowga dalka iyo dadkana ka ilaaliyaan waan rajaynaynaa howlgallo diyaar baan u nahay mana ka hor dhacayno haddii ilaahay xogtayada ciidanna ama awoodda madaxdayda ee xoogga dalka iyo dowlad goboleedka galmudug baan ka qaadanaynaa